gaxantiidku ha dhaco gaxantiidku ha dhaco waxaa lagu heli taagan cagta hoosteeda alla hag insha allah soomaali waa kor soomaali waa kor ha guulaysan ha guulaysan kii habdayna dhacday alxamdulilaahi burto maxaa burto maxaa ka yimaada burto waxin baa ka yimaada haa xaar
bismi illaahi raxmaan raxiim warka nooga soo yeedhay maamul goboleedyada jubbaland iyo isteedyada isugu tegey soomaaliya kismaayo ha isugu tegey kismaayo warka ka soo yeedhay war fiican maaha war naanfacahaya maaha war ay ku shaqayn karaan maaha kalsoonidii waa kala noqonnay waa qaadqaanay ummadda kalama tashadaan maamulka ee wanaag kuma talin hayaan ra'yigooday ku hadleen ra'yigooda waa ka soo horjeednaa ra'yi xun weeye ma qaadanayno ma qaadan doonno looma taliyaan lama matelaan dhammaantood ma shaqeeyaan waa ka gacan taaganay nimanna kalsoonidii waa kala kala noqona bas waa kala noqon.
kala noqona kala noqona
waxaan rabnaa saaka inaan caddayno waa idiin sheegaynaa mar labaad iyo mar saddexaad isu soo baxa dareenkiina ku muujiya ciddii qaranka soomaaliyeed aan aqoonsanayn inaanaan annaguna aqoonsanayn odayaasha waxaan u sheegayaa shirka ka dhacay kismaayo inaan diidannahay aysan nagu matelin xukuumadda federaalka ciddii xiriirka u jirta inaana annagu xiriir lalahayn baan muujinaynaa
amuuraha annagu abshir weeye soobax annagu abshir weeye Abshir weeye.
cid kuma dulmayno cid kuma dulmayno waxayna dulmay baan ka hor jeednaa waxayna dulmay baan ka hor jeednaa maamulka axmed madoobe oo kismaayo intay ku shireen federaalku eh, adina ku reeya ay kaga soo horjeedaan madaalka maamul goboleedka ay kaga soo horjeedaan waa diidnay waa diidnay ma ogelin ma ogelin sideed sano sideed sano toddoba sano intaas adila ku leeyahay been nagu hayey dhib buu nagu hayey annagu waa dhowraynay waxaan ka sugaynoo damba ma laha saaka wakiila ku leeyahay waxaan u jirnay xariirkaan u jirnay dowlad federaalka nimanka ayaga laftirkooda waa u jirnay xajiweyn
soomaaliya soomaaliya soomaaliya soomaaliya maamul goboleed maamul goboleed soomaaliya soomaaliya maamul goboleed shirkooda muqooradkooda soomaaliya ha noolaato
بسم الله الرحمن الرحيم een halkaan dadweynaha ku yimid ee isugu yimid oo reer galbaharey ama reer gedo waa mahadsan yihiin khayr allaha siiyo nimankii ku shiray kismaayo oo yidhi mataqaanaa dowladda federaalkaan ka hor imaanaynaa waa qaadacnay waa maamulkeedii waan ka hor nimid waa diidnay waxba nooma hayaan soomaali maaha midnimada soomaaliya ma rabaan nolosha soomaaliya ma rabaan xiriirkii waa u gooyay waa danaystayaal danaystayaalla dantooda kuma jirno Een, waana u sharnay nimankaas xiriirkooda soomaaliya soomaaliya soomaaliya soomaaliya soomaaliya maamul goboleed maamul goboleed maamul goboleed soomaaliya soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim Soomaa- soomaalida waa kala noqonaa
Halkaaga taagow.
hagaag reer garbaharey almahan wejiyada aad buu u qurxan yahay xamaasadu aad bay u sarraysaa waa farxad Waa Eh, farxad.
waxaan idin leenahay walaalayaal dee waan filaynay kismaayo maalinta ay ku sii socdeen raggii ragga ahaa magacyada lahaa ana waxaan u bixiyey beenlawiye naaxay hees baan ka sameeyey beenlawiye naaxiye balaa joogtay maanta dalkay deecinayaan Ah, marka sheekh babo ha naga baxaa la yidhahdaa heeska hees baan ka sameeyey Eh, waxaan idiin sheegayaa walaalayaal nimankaasi horey bay ugu shireen laakiin dee maanta waxaa cajiiba Waqti- waqtigoodii Waa dhammaan.
inaan isweydiino waxaa muhiima Iye.
niman waqtigoodii dhammaaday haddii aan aniga la ii kordhin waqtigaygii dawladdu baan ka hor imaanaya nimankaan waxaa ka xirmay eh, mali ay ka qawlaysan jireen waa laga soo xira Badda waa la waa soconnay la waa kuwii imaaraadka tegi jiray waa kuwii etoobiya tegi jiray adduunka isbeddel baa ka dhacay xukuumad baa u dhalatay soomaaliya xisaabtamayso taa markaa dhacday waxay nimankii go'aansadeen oo yidhahdeen waree dhacaya waqtiganagii dhammaayo waa ognahay maxaan samaynaa oo u dambayso soomaaliya waxay tahay neef la gowracan geeda kama waartay waxay yidhahdeen alla ila xukuumadda waa furnaa xariga aan u jarro dee iyagaa furan waqtigoodii baa dhammaaday ummaddii waatan waddada saa u taagan waxay diidan yihiin oo waxaa weeyaan yani nimankaa waqtigoodii dhammaaday inaanay ku soo noqon inaanay xukumin ummadda soomaaliya waa ka wen yihiin wax shaksi aan aqoon-yahan ahayn aan soomaali ahayn weliba ergagixisaha lu- la la rumaysan yahay meeshuu ka yimid asalkiisii inuu jaabka ku wato yidhahdo baankeeda inaa gaarahayo waxaa nasiib darraa waxaanu maqlaynay ninka horaga ee jubbaland hogaamiyaha ka ahaa hore oga ahaa hadda kama ahane mar hadlaya wuxuu yidhi dawladdu waxay doonaysaa inay wax noo yeeriso annaguna waxaan diidnaa asaga inuu wax noo yeeriyo hadduu diiday dawladda inay wax u yeeriso annaguna waxaanu diidnay inuu asaga wax inoo yeeriyo meesha iska tegey aanu leenahay adeer waqtigaada waa dhammaaday ee ragga ka hooseeya ee la fikirkaana waxaanu leenahay walaalayaal u soo noqda dadkiina iyo deegaankiina u soo noqda waxaad u ba- waxaa idiin baahan dadkiina idiin baahan istaaga ka hor imaada laba maamul goboleed way hadleen madaxweyne ku-xigeenkoodu way hadleen waxayna ka baalin ka faniintay weeye wixii ka soo baxay ee go'aamadii jubbaland maamulada puntland iyo galmudug labaduba waa dad dhiig leh waxay yidhahdaan soomaali baa nahay soomaali kala qaybinteeda kuma jirno go'aamadaa la soo gaaro nimankaa meesha ku shiray kismaayo kufeega ku cabayna niman matalaan bay yidhaahdeen maamulada inta kaloo aamusan waa garan karnaa waa keenna laakiin maanta aan hadlayna annagaa ku annagaa matalayno Annagaa kuwe.
codka aamusan waa innaga war annagaa kuwe.
innagaa hadlayno matalayno leh mayo annaguna waxaanu leenahay kabdaalin ka faniintay baa tihiin wixii aad sheegteen hore baanu u nidhi ma qaadan doonna idinkoon soo saarin qodobadaas waanu idin diidanayn haddana waanu idin diidanaa si cad waxaanu idin leenahay aar baa taasi laga waa kabdaalin ka faniintay idinma ogelin nooma talisaan go-aanka idinkuma raacsanin gerbaharre waa soomaaliya soomaaliyana waa gerbaharre gerbaharre iyo soomaaliya lama kala goyn karo Soomaaliya!
Halla wadaagto.
Soomaaliya!
Ha ismaacayo. Ee, sidaa darteed waxaan leeyahay jibasaxayaalka sida quruxda badan u soo baxeen dareenkoona muujinaya soomaalnimada muujinayo ballanteenu waa midnimo waxayna dooqdo qarannimo ayna dooqdo aanu ka fogaano waxaan idinka codsanaya inaanu ka fogaano erayada kala geenayo ummadda soomaaliyeed hayaan la isticmaalin waxaanu diidanahay waa maamulka wuxshiga ee fadhiidka ama dhalayska waxaanu ogolnahay waa midnimada ummadda soomaaliyeed waxaanu u taaganahay waa qarannimada ummadda soomaaliyeed cidda qarannimada diidane dooni mayno taa wey.
mayno.
xukuumadda waxaanu leenahay in badan baanu ka hadlaynaa arrintan maantana waxay taagan tahay halkii ugu dambaysay gebi bay ka laalaadaa soo garab istaaga shacabka soomaaliyeed oo u taagan qorraxda u taagan har iyo habeen u taagan sidii lagu heli lahaa dowladnimo dhab ah sidii ay ku heli lahayn xaquuqdooda maqan taa ayaan ku boorinaynaa xukuumadda inay codka iyaga maqasho si dheer ay u maqasho ayaanu ka codsanaynaa intaa waxaa dheer maanta waxaa inoo imaanayo wafdi baarlamaan ee heer federaal ayaa imaanayo aanu soo dhaweyno diyaaradda markay soo degto aanu si qurux badan u soo dhaweyno ayagana waa la xisaabtamayna insha allah ballanteenu maaha sacab keliya ballanteenu waa xisaabtan xukuumadda laftigeeda waanu la xisaabtamaynaa garya gardaraba xukuumadda ku taageeri mayno xukuumadda waxaanu ku taageeraynaa marka ayna taageerto na dul timaado dulmigana haysta ay nagala hadasho nala xaajaysato aerobooro noo dhisto wadooyin noo dhisto caafimaadka soo celiso amnigayna sugto markaa wey markaan xukuumadda ciidanka rasmi u noqon laakiin shacabka reer garbaharey ama reer gado weligood waxay taageeri jireen midnimada ummadda soomaaliyeed weligood waxay taageeri jireen qarannimada ummadda soomaaliyeed sidaa darteed ballanteenu waa laba kale xiga garbaharay waa gobol soomaaliyeed waa magaalo soomaaliyeed waxaan u baaqaynaa dhammaan ummadda dulman ee reer jubbaland inay yimaadaan garbaharay oo noogu yimaadaan halkaan aanu gogol u dhigno si aanu oga tashanno aayaheenna taa ayaanu furaynaa odayaasha dhaqanka soomaaliyeed meel kasta ay jiraan waxaanu leenahay imaada garbaharay waa magaaladiinni gogol baanu idiin dhigaynaa jubbaland cusub halkaan aanu ku dhisanno golaha baarlamaanka ee jubbaland waxaanu leenahay xabsi baad ku jirtaan xabsiga ka baxa maamuladii kale waa ay diideen waxaanu leenahay marka kaca reer jubbaland odayaashooda dhaqanka waxgaradkooda garbaharay ha yimaadeen si aanu uga tashanno uga arrinsanno gulmiga nabadda lagu hayo maalin walba ina caadaystay sidaa darteed waxaanu leenahay nala yimaad ummadda soomaaliya meel kastay joogaan garbaharey waa halka waa waa barta ku- kulanka weeye halkaa la isugu yimaado gogol baan u fidinaynaa dadka dulman ee reer jubbaland ee odayaashooda dhaqan ee maxaa leedahay waxgarkooda siyaasiyiintooda iyo weliba kuwooda baarlamaankana waxaanu leenahay ka soo baxa kismaayo garbaharey waxay ka tirsan tahay jubbaland waa magaalo xora waad ku shiri kartaan aayaha jubbaland waa in halkan looga arrinsadaa taasaanu ku boorinaynaa aad baad u mahadsantihin qofka xiga ayaan ku wareejinaya mikrofon
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم waxa weeye horta ninka waxaa fiican dadka meel sheeganahayo meesha wuxuu ku haysta iyo wixii faa'iidadiisa iyo wixii khasaarihiisa inuu kala yaqaan kismaayo waxaan ognahay dhulkii ummadda ee laheed oo dhan dad kor ka yimid in lagu wareejinahayo waxa weeye qof ka hadli kara male waxa weeye dadkii ka xisaabtami lahaa ama dadka iska dhicin lahaana waxa weeye dad baa ku horgudban dowladda arrintaas waxaa weeye inay ka fiirsato waxa weeye dhulka la iska doodahayo oo la dhisanayo ummadda ay leedahay waxa weeye inay ka hadasho dowladda xaq bay u leedahay haddii kale ummaddan kaleeto oo ninkaan shaatigiisa maaragta harsanahayo oo ama kenya ay ka mid tahay oo ummaddan in in laga dulqaado waxa weeyaan xaq baa loo leeyahay waxa weeye lur dhacfi lagama dhigto waxay ummaddan niman bulcadoo isbahaysta weeye soomaalida waxba uma ogo dantoodan bay fiirsanayaan dan mar- ee, dan soomaaliyeed ma fiirinahayaan ummadda soomaaliyeed waxa weeyaan dhib waa ka daashay waxaan waxba uga filnayn oo waxa weeyaan ahbal ah baa hor taagan waxa weeyaan ummaddii ay xukumaysay xataa waxa weeyaan cilmiga kuma xukumahayaan caqli kuma xukumahayaan waayo aragnimo kuma xukumahayaan islaamnimo iyo iimaanna kuma jiro waxa weeye qofku waxa fiican waxaa la yidhi mahmaa soomaaliya waxaa jirtaa rag waxaa u liibtaalay axmaqnimu axmaqsaday axmed madoole ninka waxaa weeyaan daba fadhiisanahayo oo caqliga hagaajinahayo oo labawaji- nin labawajiraha wuxuu yidhi carays ciise allaha u naxaystee ruux kiruuxu laba wajira kitaabkaa weli oo cadaab weeshadaa buu yidhi nin afkiisa wuxuu nabadaayo nin afkiisa wuxuu ka hadlahaya iyo waxay uurkiisa inay iswaafaqsadeen oo munaafaqa ummad ma hogaamin karo ummadda waxa war waa ka waa ka daashay dowladda ayadaa waddankeeda ummaddeeda mas-uul ayadaa waa ayadaan ka dambaynaa ayadaan tiro ka sugaynaa afar ninoo isbahaysato waxay rabaan ku hadlahayo oo hadba calooshooda u safra- ee, u safrahaya ummadda waxba uguma filno ummadda waxaa weeyaan dowladda dowladda kale ayadaa uga fadhinaa nimaan qalin qaadin oo buug aan qaadin oo waayo aragnimo aan ku xisaabtamayn oo ummadda maxaadan oo ah waxa weeye akhre iyo adduunba aan ku xisaabtamayn waxa weeye talada looga fadhiyahay maxay taa midda kale jubbaland noqon maxaa ku noqonaa weye jubbaland maxaa nooga ziyaada waxa lahay wixii maaragta ummadda ee lahayd oo xaq oo lahayd oo dhan ninbaa iska barkanahaya nimankaas maaragta meesha joogaa lagu laaluushahayaa waxa weye ballantanada annagu waxa weye dowlad baan talo ka sugaynaa shacab dowladeed baan nahay waa taageersannahay dowladdana waana jecelnahay waxaan waxaan u baahan haa alaa iyo xaasi waxa weeyaan wixii dan noogu jirto oo khayra allahna waafajiyo wixii loon ahna allah naga dulqaado asalaamu calaykum waraxmat
بسم الله الرحمن الرحيم annaga ah shacabka jubbaland maanta waxaan rabnaa halkan inaan ku soo bandhigno oo aan ku muujino afkaartanada ku aadan shirkii maamul goboleedyada warmurtiyeedka ay ka soo saareen haddii ay hadleen madaxweyne ku-xigayaasha puntland galmudug kuwanaga hadday hadli waayeen annaga shacabka jubbaland aa dareenka naga muujinayn annagaa hadlayn hadday raalli ku noqdeen jubbaland annaga wey shacabka wey axmedoobe ma waxaan xiriirka u jarnay oon qaadacnay waxaa ka soo baxay kismaayo ka soo baxay waxaan raalli ka nahay maaha dan soomaaliyeed baysa u fikirin danta ummadaysa u fikirin laguma matelaan waa ka soo horjeedaa soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato waa mahadsantihin
بسم الله الرحمن الرحيم إيه، waxaan ka hadlayaa waan waydin salaamayaa shacabka reer jubbaland ama reer garbahaarey ama reer waan salaamayaa salaanka bacdigeed Ee, waxaan ka hadlayaa laba qodob qodobka ugu horeeya waxaa weeye maamul goboleedyada warka murtiyeedka ay soo saareen anugu ma dhahayo waa murtiyeed waxaan leeyahay waa war ay ku aqayileen ku aqayileeno maxaa dhahnaa iyo muxuu yahay waray ku dhaheen baan u arkaynaa war murtiyeed lama dhihi kare war falaadaan dhihi karnaa war lagu falaaday baan dhihi karnaa war mas-uulna maaha war noo dhahanna maahan waana qaadacaynaa haddaan nahay shacabka reer jubbaland ee gado waan qaadacaynaa af dheer iyo af gaaban baan ku qaadacay annaga muddaan ahayn haddaan nahay haweenka iyo carruurta waan daalanayn muddo toddobiyo labaatan sana ah ayaanu ku soo jirnay burbur iyo haddaan la kuusama ogol yahay daal badan ma waxay rabaan inay dagaal noo celiyaan ma waxay rabaan inay qabyaalad abuuraan ma waxay rabaan inay ninba nin ku diraan ma waxay rabaan inay inay mataqaanaaye ay carruurta tahriibiyaan ma siday rabaan noo sheega ma iftiinka yarka oo oo dhisan iyo dawladdanimada iyo ciidamada iyo nabadgelyada miyay rabaan inay khalkhalgeliyaan waa diidnay mana qaadanayno waa idinka diidnay qaasitan madaxweyne axmed madow wuxuu ku hadlay noomana tiid waana kaala noqonay kalsoonidii waana ku diidnay waxaa yeelay gobolka ugu ballaaran baa nahaye intaas oo shacab oo maanta halkaan jooga yaad xiriir kala lahayd yaad soo wacaysa yaad la joogay soo nin soomaaliya ma tiid ma nagaad nalaynaysaa ma dagaal baad noo horseedaysaa waa kaa diidnay sana jeclahaan taageeraynaa waxaan taageeraynaa nabaddaan taageeraynaa ciidamada qalabka sida soomaaliyaan taageeraynaa ciidamada qalabka sida dowladda soomaaliyeed baan taageeraynaa wixii dan soomaaliyeed wada gaal iyo madow iyo cadaanba baan taageeraynaa waa saasaan taageeraynaa nabaddana waa ku baaqaynaa waana diidnay warkaad soo saarteen noomana dhahna ka noqda waxaan kaloo leeyahay oo baaq u jeedinayaa madaxweyne ku-xigeenka aan ku lahayn dowladda jubbaland xildhibaanada aan ku lahayn siyaasiyiinta aan ku lahayn waa la xisaabtami doonaa haddiidna ka hadlin arrinta maanta taagan ma had waxaan u qaadaya la haystayaaltihiino waa- waa idin annagaa idin soo fusay inaan annagaa idin sogina la haystayaaltihiin baa qabna haddiidna maanta ka hadlin baaq dheer iyo baaq gaamu waa ku dheer salaamu calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم mamaansayhiin ummadda reer jubbaland khaasatan reer garbaharey oo meeshaan isugu imaaday sidaad ogtihiin annaga kha- nimankan shalay kismaayo ku shirahayey waa halka isbaaro oo qarannimada soomaaliya ku hartay weye soddonkii sano kun isbaaro uu lahaa qaranku isbaaradan waa isbaarada keliya ee qaranka ku hartay waxa ay soo saareenna war axmaqeed weye war murtiyeed maaha war axmaqeed weye axmaqiin isu tegay weeye warkay soo saareenna war axmaqeed weeye waa halka isbaaro ee qarannimada ku hartay ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay ummadda soomaaliya waxaa leenahay war halkaa isbaaraa qarannimada soomaaliya ka hartay isbaaradaasa laga qaado aan iska qaadno qof walba oo meesha aad ka joogto iyo axmaqa meeshaada ka imaaday isbaarada aad ku leedahay haddaad ka qabsato way ka bixi doonaan meesha waxaa soo hartay ee annagu khaadimka axmaqyaasha waa ogtiin isbuucyadii lasoo dhaafo oo dhan khaadimkaan axmaqyaasha meesha isugu tegey u weelhayo oo khaadimku isugu ah sidaan uga hadlayna waad ogtiin isbuucyadii lasoo dhaafay hadda waxaa alxamdulilaahi halkii meelo aan ku midaysnayn oo qarannimadeed inuu yidhi way kaga tega annagaa ku harayna qarannimada axmed iyo axmaqiinta hadday qarannimada ka tageen qarannimada annagaa ku haray annagaa qarana annagaa joogayna alxamdulilah inaad noo sheegteen oo meesha ayadaa aadeen dowladda dhexe farmaajo iyo khayra waxaan leenahay raggaas axmaqyada ka mida uu gaas u horreeyo taariikhdii laba kun iyo lixdii sameeyeen waa la wada ogyahay inay yidhaahdeen qaranka soomaaliya qof wakiil ka ahaan rabnaa wasiirka arrimaha dibadda etoobiya u odogaya inuu soomaaliya uga dhiga wakiil ninka la yidhahdo gaas taariikhdaasaa u qoran gaas kulligood inta kalena way la qabeen in la yidhaahdo heshiisyaan galayna garowe ina cabdirashiid iyo asaga isugu tageen markii la heshiiyeyna yidhaahdeen soomaaliya inay waxaas dhab ka tahay waxaan u baahannahay qof soomaaliya wakiilka ah asaga ogow soomaaliga soomaaliya wakiil kama noqon kare markaasuu wasiirka arrimaha dibadda etoobiya wuxuu yidhi soomaaliya wakiilka yahay waa wax qoran waa wax diiwaanka ku jiro war taariikhdaasi inay idiin qormi baan leenna labadiinaan qaranka hor kacahayo qaranka idinkaa wakiilka ah haddii la yidhaahdo hadda heshiiskan axmaqnimada ay soo saareen qodob ku jiraa wuxuu yahay waa in la helo yacni wax ya- interne wax caalami oo ka inka ah wakiil inka ah saasaa ku qoran oo ma aaminayna dowladda dhexe hadda haddii wasiir kale oo arrimo dibadeed ama wasiir kale oo international ah aad rabtaan inuu dhaho qaranka wakiil buu ka yihi idinkoo taagtaagan wallaahi billaahi meelaha aad joogtaan baa laydinkugu soo daadan waxaa weeye isbaaradaas xuntaa qarannimada soomaaliya ha ka qabsadaan qolyahan kale oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ana waxaa weeye dalka idinkaa wakiilka ah. axmaqyadaas dalka ma matali karaan qaarkoodna taariikhdaasi hore u sameeyeen yayna idiin qormin idinka idinku yayna idiin qormin baan leenna warkaas war axmaqeedka ah ma raacsanin looma dhanno qarannimadii way gooyeen ayagaa tegey annagaa ku anayna waa shan nin shantaan nin way ka tageen soomaali soomaaliya xargaha u jirna wow qaranka soomaaliya soomaaliyaan xargaha u jirna wow soomaali baa ku harayso soomaali baan ahayn annagaa ku harayno waxaa weeye qof walboo soomaaliyada oo meelaad joogto waxaa weeye axmaqiintaas qaranka ka tegay adaa qaranka adigaa u haraaya qaranka waxay yidhaahdeen war axmaqeed weeyeen soomaaliya ha noolaato soomaaliya nacayba iska tago nin raba inuu dalka dad kale u wakiishaa iska tago haa dibka axmaqyaasha ha iska tago asalaamu calaykum waraxmatullahi
بسم الله الرحمن الرحيم وحن عطينا يا شعبنا ما مثالي كران صومالي نبو والدينا صوماليا صوماليا عايز راعو حمي داودو عايز راعو حمي داودو حلو داودو هتشبو هتشبو هتشبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم أول السلام عليكم عليكم السلام تعمرت تعمرت فاتح عندها فاتح عندها مرة فاتح على مرنا أيه نحن صومال إلى كرينا أيه أم فاتح على مرة أيه، بسم الله.
نحن صومال إلى كرينا أيه ويا أول ما قدر العاب إلهيتو على أكبر أنا هذا الكم بدنا أيوه ما أنا هلين أي مدو مدو ما دانير ويا ما قاله
ميكروفاس كله ويسو بقى
مدو مدو ما يو ويا ما قاله أساس
مدو مدو ما دانير مركز ما قاله ماشي على طابته ماشي على مركز مستحيل ما عليه أمر وما تبي أمر وما تبي فرشامه ده تقولوا هاي هاي هاي فريامه فرد ملعوينين ملعوينين فريامه فرماجو فرماجو هم قالوا يقادر هاي هم قالوا شيء هم قالوا شيء هم قالوا يقادر هاي وعكاسو هي مجران سلام عليكم
فرسمة فرسمة فرسمة
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وحي شرع الله نغا قبطو وحي وحن ودنا الله نغا قبطو وحي عدو انا الله نغا قبطو وحي نور تاغنا الله نغا قبطو انا صدح كلمه بس انا روا انا شيغو صدح كلمه شيغا يحاول يحريركو اول بو جرنا هورا لو جرا حرير هذا اي شرع يامين هورا جرين ما حريركو حرير هورا او جرنا وي هل من حرير او جرينا سوين وين oo raas gamboonia raacsaan u dhaxaysa shida kuma hayo annaka hadda nala shideeyo waxaan u shidaynaa adduunkaa raba inaan ogeysiino adduunka inaan ogeysiinaa rabnaa xariirku inuusan hore u jirin toban goor bay damceen oo shir inay xariir jaraan hadda ila gasha hadda saaka ciil iyo calooxumo ayakaa qaba dadweyne oo soomaaliyeed caloolxumo iyo ciil ma qabo soomaali weyn caloolxumo iyo ciil ma qabto caloolxumo saaka ayakaa qaba wejixumaan ayakaa seeka mala la taagan ma mas-uul dambana ayakaan u noqonayn meel dambana ayakaan istaagaynin marka waxaa la yeelahayaa intii adashay iyo inta aamusanba inta waa isku cod waana isku mid soomaali weyna warka waa maqashaa uma noqonayno gadaal uma noqonayno horaan geeduuna horaan geeduuna gadaal uma noqonayno horaan geeduuna geedigaasuba geedi istaagahaya ma aha geedi joogsanhaya maaha allow ayakaabay ayakaa ka haray geediga ayakaa ka haray ayakaa meel abaara degay meel abaara oo wax yaalna aanag ayakaa degay kolba waxayna mus iyo waab u gelin wax muraad kale ayaka ma jiraan saaka wax xariir baajarna ka naxay ma jiraan soomaali ka xumaatayna ma jirto soomaali dan kalena ma jirto soomaali ay u joogaanna ma jirto anigu hebel hebel dhihimaa laakiin shanta nin cirka cirka cirkiya dhulka dhexdooda meeshay ka aadi lahaayeen ha ka aadin dawlad socota oo geedi ah oo dal iyo dibadba laga yaqaan oo hargashay oo luga dhagatay oo sal ballaaran yay dhexdeeda waxbaan goyna ka leeyihiin maxay goy karaan maxay tari karaan maxay ahaayeen bulshada had nin walba bulshadu ka soo kacay gadaal ha loogu noqdo bal waxay ka tahay bulsho walba hadday shiraysaa bulsho walba hadda ha shirto soomaali waa idinka buuxdahay soo doorta nin annakuna hadda mid baan doornay saacaddaan laga bilaaba mid baan qabsanaynaa ma aanan lahayn annaku axmed madoobe werigii gada ma arag werigiina gada ma imaan werigiina ma soo dhex istaagin werigiina ma haddaada kuusama ogol yahay madaxweyne uma noqon haddee nimaanba madaxweyne ii ahayn hadduu xariir jiro muxuu igala taga aniga muxuu igala taga aniga madaxweyneba iima ahayn iimana joogin ha ka baxo ha ka baxo meeshuu ku jiro waa ka cari midda kale war waxaaba u hartay laba bilood ama laba ama ama ama shan bilood baa u hartay meeshay ka baxayana ka baxeen tuug weeye tuugna meeshuu aadaya ha aad salaamu calaykum waraxmatullahi
wardaanka gudubada ku soo celiya